malaa'igtii ay markaa ilaahayaasha ka dhigteen ay caabudeen baa rabbi uu ka soo warramo wuxuu ihi waman yaqulka yidhaahdee minhum malaa'igta ka mid ah innii ilaahun ilaah baan ahay min duunihi inta alla ka sokaysaan anigu ilaah ahay ka yidhaahda malag ha ahaado nebi ha ahaado saalixiintaa la caabuday mid ka midi hadduu yidhaahdo anigu ilaah baan ahay fadaalika kaa najziihi jahannam naarta jahanamo la yidhaahdo ayuun baanu ku abaali ku abaalin doonaa kadalika sidaasaanu najzi aalimiin dulmi falayaasha saasaan u abaalina abaalkoodu waa noocaa waxaa jira markaas xuruufu shardi ama waxaa sidiisaba shardiga la yidhaahdo inta badan inuu dhaco iyo inaanu dhicin waxa badan inaanu dhicin ayaa badan marka mid ka midi haddii hadalkani uu ka soo fuli lahaa naar buu geli laha macnaha kamuu soo fuline malaaigta mid ka mid a hadduu ilaahay xuquuqdiisa sheegan lahaa iyo in isaga la caabudo naarta jahanamo la yidhaahdo geli laha laakiin waanu sheeganinba in kaana qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin waxaad tidhaahdaa haddii ilaahay uu walad yeelan lahaa anaaba ugu hor caabudi lahaa nebi maxamedow sitaadheh waxaa la anfiyaya meesha laga saaraya inaan walad jirin maadaama nebi maxamedba dee ilahay un keligii u caabudaya marka walad ma jiro wey shardigu wuxuu keenay waxa weeyaan walad jiraa inaanu jirin awalam ilaahay markaa awoodiisiiba haddaba waa aayaadkan soo socdoo dhan inoogu bayaabinaya calacadaynaya iftiiminayay dharaarta ka cadaynaya ilaahnimadu inay isaga keligii ku ururtay ilaahnimada xaqa ah ka dafira isaga iyo ka ku kale u sugayba in guuldara ay ku dhacday muuqaalkay leeyihiin baa ilaahay kuwa ka warramay awalam yara aladiina kafaruu kuwii gaaladahaa miyaanay arkaynin anna samaawaati waalard cerka iyo dhulku samooyinka iyo dhulku kaanataa radqan inay ahaayeen kuwo isku dhegan fafataqnaahumaa waanu kala goynay wajacalnaa min almaai biyihii waxaanu ka abuurnay kulla shayin xayin wax wal oo noolba afalaa yu'minuun miyay ilaahay rumeeyaan ilaahay ha rumeeyeen ilaaha boqorkae awoodaha leh ibnu cabaas baa ninu weydiiye waxau ihi habeenka iyo maalinta iyo maa horreeyey ma habeenkaa horreeyey mise maalinta markaasaa waxau ihi bal ka waran markay isku dheganaayeen ma iftiin baa jiray mise madow maya madow baa jiray buui dee haddaba habeenkaa horreeyey buui marka inay dee isku dheganaayeen oo shay keliya ay ahaayeen oo la kala fujiyey oo kanna dhul la yidhaahdo kuwaana samooyin la yidhaahdo waa jiraan culimo badan oo ku fasirtay sidaa ibnu cabaasba radia allahu canhuma uu ku fasirayo akhiiran bay tilmaamaan in maaragtay majmuuca isku majmuuca shamsiya un dhulkuna uu ka mid ahaayo dabeedna uu ka go-ay oo qoraxda uu ka go-ay oo muddo kadib qaboobay burkaanayaashii waxaan kasoo qarxayaana kulaylkii asalka u ahaa unay ka turjumayaan si kastaba ha ahaato laakiin nasku waxauu tilmaamay ilaahay kownkiisan cajaa'ibka badan iminka aynu ku dul fadhinee salaxan asalkiisu inuu ahaa midoo cir iyo dhuli ay isku dheganaayeen oo sidan aad arkaysay layaabka badan uun u kala jaray mar kale ibnu cabaas waxau ku fasiray ana asamaawaati waalarda kaanataa radqan kaanat asamaau radqan cirku waxa uu ahaa nag buu ahaa laa tumdir roob baanay soosoo dayn jirin waalardu radqan laa tumbit dhulkuna nag buu ahaayo wuu gudhnaayo waxba muu soo saari jirin fafataqnaahumaa markaasaanu ooda ka qaadnaanu irmaanaynay oo kana madar buu soo daayay kana nabaad buu soo daayay intay gudhnaayeen kadib ayaa ilaahay u irmaanayay yaa ugu imanaya hadduu labadaba xidhuu qufusho cidina ma istaari karayso wajacalnaa min almaai kulla shayin xayin noolo oo dhan biyaanu ka abuurnay qoladan kiimiyaaga ama kimistariga ka warramaa dee waa kuwa tilmaamo baahida uu shay waliba u qabo biyaha iyo siduu wax waliba uga samaysay xataa xajarkaasi biyo ku jira awgeed inuu isu haysto oo haddii biyahaasi ay ka maqnaalaan lahaayeen uu kala daadan lahaa waa waa tilmaanta ilaahay ummadda siinayo ee uu u jahaynaya indhahooda iyo araggooda iyo dareenkooda waxaa agtooda ku xeeran bal inay eegeegaan afalaa yu'minuun arrin la iska diraasaynayo la intifaacsanayo qura maahe waa in imaan laga kasbadaa wajacalnaa fil ardi dhulkii waxaanu yeelnay rawaasiyo buuro an tamiida bihim si aanay dadka ula sabayn oo aanay ula heedadaabin oonay ula dhaqdhaqaaqin wajacalnaa fiihaa fijaajan dhulka dhexdiisii waxaanu yeelnay meelo illima ah ama karima ah subulan wadooyin baanu yeelnay bal dhulkaasoo aan la isu soconaynin ka war waxaa ilahay uu ka dhigay meelo alkanaa karin alkanaa dooxa alkanaa laga tallaabaya fijaajan subulan waa meelo furan oo wadooyina lacallahum yahtaduun si ay u hanuunaanoo halkay doonayeen ay si dhib yar u tegi karaan imtinaan ilaahay wuxuu inoogu mano sheeganaya waxyaabuu iska leeyay inagu aynu ka faa'iidaysanayno ilaah kaloo faragelin kulina aanu jirin iyo insaan kale doona wajacalna samaa waxaanu ka dhignay samada kore saqfan maxfuudan saqaf la ilaaliyey waxaanu ilaahay doonaynin kamaag dhowaadaan waa macna aayaatina mucriduun aayadaha iyaga aanu idiin tilmaamayna buu ilahay yidhi mucriduuna way kasii jeedaan waa kasii jeedaan waxa u jeeda eegayaa way yar yihiin wa huwa aladii waa ilaahay waxaynu akhriyaynaa xaashiyahaas kownkan naqra hadihi alaayaat min safaxaati hada alkowni alfasiix caalamkan ballaadhan xaashiyihiisaynu ka akhriyaynaa aayadahan isdaba taagan intii aynu soo akhrinay kadib aayaadka kitaabkan ku sugan wa huwa aladii waa ilaahay jacala alleyla waannahaar abeenkii iyo maalintii buu abuuray waashamsa waalqamar iyo qoraxdii iyo dayixiiba kullun dhammaantood fii falakin yasbaxuun falag bay dabaalamayaan yasbaxuuna way dabaalamayaan falag waa mawjad aada u weyn oo mawja makfuufa oo meerayaashan oo dhamme ay dhex dabaalanayaan mar haddii fii falakin layidhi kullun baa layidhi waa qoraxda iyo dayaxa iyo meerayaashu fii falak fiid waxay faa'idaysaa darfiya shay shay ku dhex jira ayay markaa faa'idaysaa daraf iyo madruuf ayay keenaysaa marka waxyaabahan meerayaashuna waa madruufkii la weelaynayay falaguna waa darafkii koobayay eeriya ilaahay ugu talagalay oo layaab badan ayay intan oo dhammiba dabaalanayaan iyagoo habu socodkooda ilaahay uu dheeli tiray oo wax isku dhacaya aanu jirin yasbaxuuna macnaha waa dabaashioo had iyo jeer haddii wax la dhex dabaasho waa wax aada u ballaadhan awoodna leh wamaa jacalnaa maanaan yeelin libasharin min qablik bani aadam adiga kaa horreeye alkhulda waaritaanu maanaan yeelin bani aadam adiga kaa horreeyeoo waaray lama sheegin afa in midta haddaad dhimato fahum lkhaaliduun ma iyagaa waaraya buu ilahay ma iyagaa waaraya laa inta ay ku leeyihiin natarabasu bihi rayba almanuun uu iska dhiman iyo waynu ka nasan lilahi baa inaa acdaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar huwa alabtar ina shaani'aka huwa alabtar waxay idhahdeen muxammadun huwa alabtar ma laha awlaad iyo inama ka farcamayo inamadii hortiibaabay dhinteenba marka waa abtar ilaahay baa ku laba rogay oo waxau ihi kacaynka alih huwa alabtar isaga abtara adigana malaayiin dibnood baa kugu salleeya saacad walba iyo ilbiriqsi walba inta adduunyadu taagan tahayba nabigana saasuu ahaa alayhi salaatu wasala kaasina saasuu noqday marka sunnada iyo noloshan iyo asalkeeda iyo habu socodkeeda ka dhaceen kullu nafsin noolo waliba daa'iqatu lmowt geeri midda dhamin doonta weeye wanabluukum waanu idin jirabaynaa bishari waalkhayr shar iyo khayr baa laydinku jirabayaa fitnatan imtixaan darteed wa ilaynaa turjacuun xaggayagaa laydin soo celinayaa khalqiga haddaa tihiin noolo waliba geeri wuu dhadhamin doonaa waa hubaal macnaha qofka si kalood u maarayso iyo dhan kalood kaga soo wareegto uun mooyaane wuu dhiman bileed ka hor dhimanta waxba taa ha odhan isna wuu dhiman doonaa dee aadna waabaad dhiman yaa soo hadhay geeridu wax la ysugu farxo ama la ysku hadido maaha waxaana ilaahay uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala dee dadku ha dhinta eh wuxuu halkan kala tegay iyo waxa abaal u noqda ayaa eegma mudan kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz baa ilahay ui qofka naarna ka horu mara jannana ku guulaysta kaasunbaa liibaanay buu ilahay kaasunbaa liibaanay midhka halkudhigala wax kasoo qaadka iyo ku-xisaabtan kale waxa weeye qofku muxuu baanka sii dhigay maxaa ilaahay agtiisa kaga soo baxaya in la dhimanaya waa hubaad wanabluukum bishari waalkhayri fitna waxay tilmaamaysaa intaynu nolosha qaadanayno halkan ma aha inaad ka aaminto meel wax laga noqdo meel lagu raaxaysto meel lagu nasanayo sidaa ha ka aaminine waxaad ka aamintaa haddaad shar marayso sharku wax kastoon kaa farxinaynoo ku dhibaya wey nafta ha kaaga dhaco ehelka ha kaaga dhaco ummadda ha kaaga dhaco waddanka ha kaaga dhaco wax allo wixii sharee qofka soo mara waa imtixaan wixii khayrahe soo maraana ee u kordho qofka isaguna waa imtixaanun mar walba waad imtixaananta haddaad taa fahmi weydo waad dawakaysa u qaadan waabaa kugu dhacaya iyo amakaag laakiin marka aad wixii ku soo maraba siduu nabigu xusiya calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'mini ina amrahu kullahu khayr alla la yaab badanaa buuhi qofka mu'minka arrinkiisu aad buu yaab u leeyahy arrinkiisao dhan waa iska wada khayruun waa qof ilaahaysa afkarto ujeedadii qaatayoo hadduu dhiban yahayna wuu sabro khayr buu u noqday hadduu dheef haystana wuu sabro khayr buu u noqday uu ku mahadnaqo khayr buu u noqday walaysa dalika ilaa lilmu'min buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaa waa mucallimkii basharkae arrintan mu'minkuunba haysta ku yimaan laawaaye ku gaalahoon nolosha inay raaxo tahay tani lagu raaxaysanayo lagu nasanayo janno ay tahy ka aaminsani dee taa ma haysta wailayna turjacuun ilaahay baa yidhi waidaa ra'aaka marka ay indhaha qac kugu siiyaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay in yatakhiduunaka kaama dhiganayaan ilaa husuwan wax lagu dheeldheelo oo laga riwaayadsado ayay kaa dhigtay waa sayid lbashar oo taabiciintii raggii ka dambeeyey asxaabtii markay arkeen ayay leeyiin warragow ma intoo nebi maxamed aragteen ayaa u ogolaateen inuu addimadiisa ku socdo oo idin dhex lugeeyo walle haddaanu annagu arki lahayn kor baanu u qaadi lahayn mid waanu iska nasin lahaynoo nin waliba marbuu degta ku qaadan lahay kuwan la joogeenna ayaan darrada ku dhacday aan rumaynna waxay lahaa uu tilmaamay ilaa husuwan way ku dheeldheeri jireen nebiga maxay leeyihin marka ahaada aladii ma ahaadaakani aladii kii miyaah macnaa ismu ishaaraha waa kuwa culamaa lbalaaqa fi cilmi lmacaani yidhaahda marna wuxuu faa'iideeyaa taxqiir haada kani aladii kii miyaa yadkuru aalihatakum ilaahyaashiina dhaleecaynaya ninka ilaahyaashiina laga kari laayahay ka daba dhacay makanaa sidaasay leeyihin halkaasay nebi sidaas soo xaqiri jireen rasuulka sal alla alay wahum iyaguna bidikri araxmaan ilaaha raxmaanka ah rumayntiisii iyo tawxiidkiisii hum kaafiruun way ka gaaloobeen bal hadda ka hadalkanle isagu isma arkayee ilaahay boqorka ahaa inuu xuso iyo inuu rumeeyo iyo inuu tawxiidkiisa ku dhawaaqo intaba wuu diiday waajibkiisa raa wuu gabay sanam xunoo halkan yuururoo liitana markuu nebigu ka waaniyey muxuu waxaan u yeelay buu leeyay waa horiyo dabadiid arrinkiisu waa dabarob wa hum bidikri raxmaan dikr tawxiidka waa noqonaysa ilaahay oo la ammaano ilaahay oo qur-aankiisa la qaato intuba dikriga waa lagu fasiri karay ilaahay waxau uhi khuliqa alinsaanu waxaa laga abuuray aadamihii min cajalin degdeg baa laga abuuray min cajalin degdeg macnaha siduu u degdeg badan yahy dantiisana aan u garanayn wax loo abuuray iyo wax la gudbana aan u garanayn kolba meel buu ka dhacaya kolba meel buu ka boodaya marka siduu degdeg ugu badan yahay ayaa wax laga abuuray oo kale ayuu ilaahay ka dhigay dantiisa waama yaqaanba sawriikum aayaatii aayadahayda aayadahayga ayaan idin tusi doonaa baa ilaahay uhi falaa tastacjiluun ha idedejisanina waa nuuntii litakfiif baa loo jaray falaa tasta ama fawaasisha aayaadka ilaan nuun buu ku socdee aayadaha horiskooda iyo falaa tastacjiluunii ilaahay w keen ha odhanina in badan baa waxa ay ilaahay baryayaan inuu waxa muxamed ku cabsiye ama nebigu inuu kuba ridaba marka degdega iska daaye aayadahayga way idin arki doontaan baa ilahay uhi aayadahaasina waa mucjizaadka cajaa'ibka badan iyo awoodaha ilaahay uu ku qabanaya cadowga iyo arrimaha ka soconaya caalamkan ee maalin walba wax la yaab badan ilaahay uu muujinayo siduu rasuulku bawlaha sala allahu calayhi wasalam ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaati ila akhiri alxadiid qoraxda iyo dayax haddaa aragtaan iyagoo madoobaaday waa aayad aayad weeye ee xagga salaada wargagaxaya ina ilaahay baridaan inaanu idinku fulinin waxa ay muujinayaan wamaa nursilu bilaayaati illaa takhwiifa wayaquluuna gaaladu waxay odhanayaan mata haada lwacdu ballantani waa goorma aakhira sheegan iyo qiyaamahani in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan maxamed iyo saaxiibada la socdow alla wuxuu uhi low yaclamu hadday ogaan lahaayeen aladiina kafaruu kuwa gaaloobay xiina wakti hadday ogaan lahaayeen laa yakufuuna aanay hakin karaynin can wujuuhihim wejiyaashooda an naara naar wakhtigaanay ka duwi karayn naar baa kusoo jahaysatee meel kala daayo wejiga marka aanay ka duwi karayn walaa can duhuurihim dhabarkoodana aanay ka duwi karayn walaa hum yunsaruuna aan loo hiilinaynin intaasoo arrimood wakhtiga ay qabsanqabsanayaan hadday wax ka ogaan lahaayeen lamaa kadabuu walamaa kafaruu manay gaaloobeen manay dafireen arrintoodu sidanay u dhacay hor iyo dabo dhan walba ilaahay baa kaga hurgufay cadaabkiisii ayaa lagu soo buufiyey oo lagu jiheeyey cid u hiilisana ma haystaan iyo cid ka dabcisa xaaladoodu markay halkaa gaadhaysa hadday ogaan lahaayeen may beeniyeen lowda jawaabteedii waa xadfanta waa aakhira waktigaasina aakhira waxaa ku dhici lahaa waxa ku dhacaya hadday maanta wax ka ogaan lahaayeen waxanba may sameeyeen balka kaaleyo taatiihim way u imanaysaa qiyaamada waraysanayaan baktatan kada ugu imanaysa iyagoon filayn ila qof walba qiyaamadiisu waa marka wadnaha lagu dhufte gow uu idhaahdo ila dhuunlabo fatabhatuhum way dawakin falaa yastatiicuuna ma karayaan raddahaa inay iska celiyaan walaa hum yundaruuna loona kaadin maayo cagtala loo dhigi maayo fatabhatuhum fabuhita aladii kafar bahata waa wareerayaanoo way dawakhayaanoo iyana waxba kama qaban karaan ilaahay ku keenayna kama joojinayo walaqad istuhziya xaqiiqanimea waxaa lagu dheeldheelay birusulin min qablik rusul adiga kaa horreeyay baa nebi maxamed oo lagu dheeldheelay haddii adiga maanta waxani ku soo mareen iyo kadeedkani rusul badan baa sidan loo galay faxaaqa waxa ku degay oo ku habsaday biladiina sakhiruu kuwii ku dheeldheelay minhum ee gaalada ka mid ahaa maa shay baa ku habsaday kaanuu bihi yastahziuuna ay ku dheeldheelayeen cadaabkii ay lahaayeen kayn iyo me jire iyo me cadaabka laftiisiibaa ku dhe ayaa ku dhacay ama biladiina sakhiruu minhum kuwii rususha ku dheeldheelay waxa ku dhacay cadaabkaas marka waxaad arkaysaa dhacdooyinkan faraha badan ee ilahay uu ka warramaya mujrimiinta iyo dhaqankooda inay in badan yihiin tasliya sabirsiin qofka jidka ilaahay ku soconaya naftiisana wanaajinaya dadkana wanaajinaya caqabad adag oo ka-uudahoo ka hor imanaysaa inay jirto nawaasic iyo dawaafic wax badan oo dariiqan uu hayo dib uga soo qabanaya hore uga riixaya hareeraha uga duwaya ayaa jira kaga imanaya adduunyada iyo fitnadeeda daalimiinta shaydaanka shahawaadkiisa waxaasoo dhan kaga imanaya xejisa baa la leeyahy la qabso nolosha iyo habu socodkeeda sida raggii kaa horreeyay walaalaha ahaa ee aada ku daynaysa ee waxu wadeen iyo arrinka adaga ay wadeen inuu kan ahaa ku sabir qul waxaad tidhaahdaa man yakla'ukum yaa idin ilaalinaya bileyli waannahaar habeenkii iyo maalintaba min arraxmaani ilaaha raxmaankaee boqorka yaa idinka ilaalinaya yakla'ukum yaxfadukum min alraxmaan habeen iyo maalinba ilaaha boqorka ah isagaa idin nicmeeyo idin ilaalinayo idin daaye hadduu idin doono inuu idin qabto yaa idinka ilaalinaya ma jiro balka kaalayo hum iyagu can dikri rabbihim ilaahooda tawxiidkiisa mucriduuna bay kasii jeedsadeen can dikri rabbihim waanada ilaahay bay kasii jeedsadeen can dikri rabbihim qur-aankii ilaahooda uu keenay bay kasii jeedsadeen addikr intoo macno baa noqonaya marka macnaheedu waxa weeye ilaahay baa hoos taaganti ilaahay maamulkiisaa ku jirtaan isagaa idin qadimaya oo idin akhiraya musayariin baa tihiin dhinaca uu idiin jiheeyo unu dhaqaaqi doona laakiin cid kaloo faragelin idin kuli ma jirto am lahum aalihatun ma ilaahyaal bay leeyihin tamnacuhum naga celinaysa min duuninaa la-aantayo ama sokadayo ilaahyaalaan annaga ahayn oo iyaga difaacayo annaga naga celinaysaa miyay jiraan maya laa yastatiicuuna ma karayaan ilaahyaashay sheegeen nasra anfusihim inay iyagu isu hiiliyaan aman laa yastatiicuuna nasra anfusihim kuwan gaaladii ma karayaan inay iyagu naftooda waxu taraan walaa humay ahaanin minaa xagga yaga yusxabuun yujaaruun kuwa laga magangelinayo ama kuwa laga difaacayo ma jiro asxaba fulaanan ayaa la idhaahdaa ile ficilku yusxabu waa asxaba marka asxaba fulaanan bimacnaa ajaarahu wuu magan geliyey oo wuu difaacay marka walaahum minaa yusxabuun cid annaga naga difaacaysaa kuwan ma jirto oo saaxiiba u noqonaysa iyo magan iyo marti garab taagan bal matacnaa buu ilahay waanu raaxaynay haaulaai kuwan kuwan hortaagan saalixiinta iyo awliyada ilaahay oo aabaahum aabbayaashoodan ay daba taaganyina gaalada ahaana waanu raaxaynay xataa daala calayhim alcumur ilaa wakhtiguu ku dheeraaday dabeetana ay wax ismoodeen oo aafaadkay ka mid tahay in badan in loo seeto dheereeyo kuwa mujrimiinta ah iyo waxa ay gacanta ku hayaan in muddo loo daayo falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum bakta fa idaa hum mublisuun markii ay diideen wixii lagu waaniyey fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay wax badan baa albaabadiisa loo ballaqo ila ilaahay kownkan isaga hayay isagoo istidraaj ku samaynaya kusii lugoynaya ayaa wax badan loo furay oo la yaab badan dabeetana way iska wadeenoo way iska daldaleenoo xataa daala calayhim alcumr walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamad wakhtigan dheer laftiisa oo qofku habu socodkiisan iyo waxaanu istaraatiijiyadaha ku sheegaya iyo uu iska wadanayo ee sidii waxu khadiday mar ay imanayaan ay sii u soconayso waa waxyaabaha sii lugoynaya alla waxa u ihi marka afalaa yarawna miyaanay arkaynin annaa na'ti alard dhulkii inaanu u imanayna nanqusuhaa annagoo kasoo yaraynayna min adraafihaa jihooyinkeeda dhulkiibaa jihooyinka laga soo yaryareeyey afahum lghaalibuun ma iyagaa gacan ku lahoo awood badan ma ilaahay baa wixiisu soconayaanoo hirgelinaya mise iyagaa haalibiinahoo wax waxay doonaan socodsiinaya maaya ilaahay baa haaliba wallaahu haalibun calaa amrih ina allaha baaligu amrih kasal gaadhaya ilaahay wuxuu doono marka dhulkiibaa ayaan u tegay baa ilahay uhi anigoo jihooyinkiisa kasoo yareeyey waa dhulkay tirsanayeen dhulku iskuma jiree daarulislaam iyo daarulxarbi baa la kala idhaa dhulna islaamku u tirsan yihin oo waa meelaha cadliga iyo calanka islaamku u ka taagan yihin meelna iyagay u tirsantao waa meelaha mudan in madowga laga saaro marka na'til arda dhulkii baanu u tegaynaa waa dhulka gaalada markaasaanu nanqusuhaa min adraafihaa jihooyinkeeda kala duwan baanu kasoo yaraynaynaa macnaha islaamkiibaa fidaya weeye iyaguna way sii yaryaraanayaan oo way sii durkayaan waana xaqiiqo jirtaa qur-aanku uu tilmaamayo wakhtiga aayaadkan ay soo degayeen cahdigii makiga habwa islaamku maku ku urursanaa xijaaj buu gaadhay bilaad alcarab dabeetana bari iyo galbeedba wuu usii socday muddadaa afarta khulafada nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo afartii khulafada dee wakhtigoodii kolka aad taariikhda dib u akhrido halkuu ka dhacay islaamku dhan walba dee xaggana china iyo hindiya xaggana baddaa weyne waxba ka dambeynaya atlantiga xaggana vienna ayuu gaadhay yurub marka cumuuman waxa ay marka aayaddu tahay bushaara ilahay uu siinaya awliyadiisa kuwan kalena loo sheegayo cidda ay maanta sidan u gelayaan ay ugu jeesjeesayaan inay ka gacan sarrayn doonto nanqusuha min adraafiha macnaha ku caddi waaka afahum lghaalibuuna iyo waxa ka horeeya waxa ka dambeeya kolka loo eego culimada cilmiga ah adigu qoladan alicjaaz alcilmi ka warramay iyo qur-aanku waxyaabaha uu cilmiga ka sheeg sheegay ayaa yidhaahda dhulka laftiisu wuxuu labada dhinacbu kasoo yaraanayaa oo waqooyi iyo koonfurta oo soo maaragtay ardiyadiisu ay soo yaraanaysaa laakiin ta macnaha iyo dhadhanka samaynayse aayaadka ka horeeya kuwa ka dambeeya waafaqaya oo tafsiirka hore insha qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow inamaa undirukum bilwaxy waxyigaan idinku digaya waxyigaan idinku cabsi gelinaya walaa yasmacu summu dhegoolayaashu ma maqlaan adducaaa yeedhmada idaa maa yundaruuna marka loo digayo warayaa iska eegaay ka durkaay iska ilaaliya haddii laleeyahy maanta o dhan aad dhegoolo dhaqaajiyey dhegoolo dhaqaajiye haddaad maanta o dhan u qayliyayso balaayo kusoo socota aada uga digayso wuu sii socdaa un isagu maa yasmac walaa yadri ma oga marka dhegala-aanta noocaasi muuqaalkay leedahay baa kan iimaan kalena dhegala-aantiisu waa nooca siduu dem u yahay kaasuun kaga tusaale qaado kaasaa laguu sheegay aad arkayso dhegooluhu markuu kusoo eego ishaaruunbaa suuragala laakiin kol hadduu sii jeedsaday hadal ma jiro wax kastoo cadow ahoo kusoo socdood uga digayso ma marayo innamaa undirukum bilwaxy marka waxyigaa digniinta fiican dadka siiya usluubka ugu fiicanna u waanin karaa wax kale oo dadka digniin siiyo oo lagu waanin karaa ma jiro saasaa ilaahay ui fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid cidda ilaahay ka cabsanaysa cadaabkiisa iyo hanjabaadiisa ka cabsanaysa ku waani baa layidhi qur-aanka qur-aanka ku waani walain massatum haddii ay taabato nafxatun xoogaa neefsiyahoo min cadaabi rabbik ilaahaaga cadaabkiisa haddii xoogaa lagu yaro afuufo oo loo soo furo in daloola la yaquulunna waxay odhanayaan yaa weylanaa hoogayage innaa kunnaa daalimiin annagaa dulmi falayaa lahayn waxaan maanta nagu dhacay waanu mutaysanay unbay odhan lahaayno way calaancali lahayn ilaahay saasaa uu tilmaamay nafxa nafxada waa neefsi nafxatul miski baa laydhaha marka miskiga laga yar neefiyo nabiguna caleyhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamayay janno iyo naarba inuu nafas yar u ogolaaday wax aada u yar oo kulaylka in la fadhihi laan iyo qabowga in la fadhihi laan ifkan wax yaroo ay neefsatay weeyaan uun jannada qaybteedii kulaylka iyo qaybtii qadow marka haddii la yar kordhiyo oo cafwan cafwan jannada waxaan leeyahay naarta naarta qaybteedii kulaylka iyo qaybteedii qabowga ayaa midiba in ay neefsatay oo ilaahay oo ii ogoloo way tii nafasayn bal qaybteeda kulaylkuna inay mar neefsato qaybteeda qabowguna marka nafxaduna dee waa inay sii korodho layaquulanna maahe waa layaquulunna horaynu usoo sheegnay marka laamka caynkaasoo kale nuunu tawkiidka ka horeeya uu gudan yahay inuu ficilku jamc yahay latadkhulunna almasjid alxaraama iyo layaquulunna waa jamc wey wanadacu waanu dhigaynaa baa ilahay uhi almawaasiina alqisda miisaanyaalka cadliga ku salaysan liyowmi alqiyaama fii yowmi alqiyaama maalinka qiyaamaha ilaahay wuxuu qotominaya halbeega cajiibka ah iyo kafada iyo miisaanku soo dhigaya falaa tudlamu nafsun shay-a nafna waxba lagaga xadgudbi maayo dulmigu waxau noqon lahaa waxaanay samayn in la saaro waxay samayso sawaabana in laga qaado ma jiro falaa tudlamu nafsun shay-a ilaahay baa insaankii ogsoon wuxuu camal sameeyey ogaantiisaasoo keliya kumuu xukumin laakiin markhaatiyaal iyo qoraal iyo kafadiyo miisaal iyo marka dambe arrintu ay uus muranka insaanku sii badiyo isaga laftiisii markhaati laga sameeyo xubnihiisi intaasaa ilaahay uu isugu daray wain kaana hadduu ahaaday camalkuu sameeyey midqaala xabbatin min khardal midhaha yaryare khardalka in la eg oo hadduu yahay camalkuu sameeye uu la eg yahay ataynaa biha waanu keenaynaa baa ilahay waa keenaynaa wakafaa binaa xaasibiin cid wax xisaabisoo dadkan kala dirtoo kala xaqsi kala xaqsiisana ilaahay baa ugu ayaa ku filan wakafaa binaa wakafa allaahu ilaahay baa ku filan xaasiban xaasibiin yaa bunaya inahaa in taku mihqaala xabbatin min khardal fatakun fii sakhratin aw fi samaawaati aw fi lard ya'ti biha allah ina allaha latiifun khabiir alcabdu saalix oo luqmaana ayaa inankiisii ku tarbiyeynaya o ku tacliiminayay inuu ilaahiisa ogaado inuu hortegi doono aakhiro kuna talagalo macnaa tarbiyadu siinaya wanaagsan weeyaane camalkau ilaahay la hortegayo walaqad aataynaa xaqiiqanimo waxaanu siinay muusa wa haaruun labadaa nebiye walaalaha ahaa alfurqaan kitaabkii wax walba kala saarayay alfurqaana wa diyaaan wa dikran kitaab saddexdaa tilmaamood leh waxay u baahnaayeen dadku uu kala saaraya iyo xaq iyo baatil maxaa xun maxaasan diyaaan wa diyaaan iftiinna waa oo diintu dadka sideedaba waa laydh u baxaya cilmigu waa nuur waxa jahliga la ydhaha siduu madowga u yahay qofku u xidxidhan yahay wadikrana waa inay u ahayd lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsaday marka dadka aragteena sidan u maluuqanaya yahuudaha qur-aanku ka warramay diinla-aani may haysanine diid ma ku dhacday diintoodii bay diideen kitaabka sifooyinkan lahaa baa ilahay u siiyey muttaqiintu aladiina kuwia yakshawna rabbahum ilaahooday ka cabsanayaan bilghaybi iyadoo aanay ilaahay arkayn ilaahay ma arkayno intaynu ifka joogno haddana waxaynu caabudaynaa oynu uga baqaynaa oynu u rumaysanay sidaynu indhaha saarnay oo kale nacbudu allaha kaananaa naraah wahum iyagu min asaacati qiyaamadana mushfiquun way ka cabsanayaan ilaahay iyo aakhiray ka cabsanayaan laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyawma alaakhir marka ilaahay oad xusuusantahay mar walba iyo inaad tan ka tegayso aada xusuusantahay waa arrin weyn oo ka qayb qaata qofka in camalkiisa uu saxnaado oo waxun aanu ku dhiiranin sidaa nusuusta in badan aynu xusuusinayso ilaahay baa waxau ihi wahaadaa kana haysaan dikrun mubaarak waa qur-aan la barakeeyey anzalnaahu waanu soo dejinnay afa antum idinku lahu isagaa munkiruuna diidantihiin miyaa dikrun ereyga dikriga marar badan baynu soo sharaxnay qalbigu waanow yahay sharafna wuu yahay nidaamaa raacdaan weeye waa la barakeeyey oo baraka hadday doonayaan dadku ilaahay kitaabkiisaa laga baadi doonaa halkay kasoo burqataana waa kan barakada adduunyada iyo barakada aakhiro iyo barakada ubadka iyo ta ehelka iyo ta ummadda iyo ta dowladda mubaarak anzalnaahu baa ilaha wuli annagaa soo dejinay miyaa dafirteen macnaheedu waxa weeye dee ummadda kan dafirtay ee qawaday